arrin u dhashay dalka lubnaan ayaa dacwad ka gudbiyey madaxweyne miishel coon iyo ra-iisul wasaaraha iscasilay xasaan diyaab sababo la xiriira in ay ku guuldarayseen inay qaadaan tallaabooyin lagu suulinayo kiimikada khatarta ee lagu keediyey dekedda bayruud tallaabada uu qaaday qareen al-sayid majdi xarbi ayaa ah mid cuskanaysa cadeymo muujinaya in miishel coon iyo ra-iisul wasaare xasaan diyaab ay heleen warbixin amni ah laba toddobaad ka hor qarixii afarta agosto oo ka digaya khatarta ay leedahay ku kaydinta kiimikada dekeddaasi in ku dhow laba kun iyo toddoba boqol iyo konton tan oo maadada ammonium netrite oo loo isticmaalo bacriminta iyo waxyaabaha qarxa ayaa ku qarxay horaanta bishan dekedda magaalada bayruud halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof ayna ku dhaawacmeen kumanaan qof oo reer lubnaan ah dacwada uu gudbiyey garyaqaan xarbi oo ay daabacday wakaalada wararka ee dalkaasi lubnaan ayaa lagu sheegay in miishel coon iyo xasaan diyaaba in aysan qaadin wax tallaabo ah oo looga hortegayo qaraxaasi dukumentiyada soo ifbaxaya qaraxa kadib ayaa muujinaya in howlwadeennada dekedda sirdoonka saraakiisha ciidanka iyo hogaamiyaasha siyaasadda ay ka warqabeen in kiimikada ay ku kaydsanayd baqaarka ku yaala dekedda bayruud qaraxan oo ay ku dhinteen boqol iyo siddeetan qofa ayna ku dhaawacmeen in ku dhow lix kun oo qofa islamarkaasina ay ku barakaceen ku dhowaad saddex boqol oo kun oo qofa ayaa ahaa dhacdadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalka lubnaan wuxuuna sababay khasaare u dhexeeya toban ilaa iyo shan iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah sidoo kale waxaa weli la la-yahay soddon qofa qaraxa kadib oo aan lagu haynin raq iyo ruuxa ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa xiray sagaal iyo toban qof oo badankoodii ay yihiin shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dekedda iyadoo weli ay socdaan baaritaanada maareeyaha guud ee dekedda bayruud iyo agaasimaha guud ee kasamka waddankaasi ayaa si rasmi loo xiray toddobaadkan gudihiisa waxaa isa soo taraya baqdin ku aadan sida waxtar ay u yeelan karaan baaritaanada socda xili ay jiraan baaqyo ku aadan in la sameeyo baaritaano caalami ah oo ku aadan qaraxii gilgilay magaalada bayruud haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya siduu u arko dacwada uu ku soo oogay garyaqaanka reer lubnaan madaxweyne miishel coon iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi dhab ahaantii dacwadda qareenka reer lubnaan waxaan u arkaa mid qaada doonto ama mari doonto tallaabooyin badan una baahan ilaa inaa heer inay gaarto ilaa iyo heer maxkamadeed wayna adag tahay maxaa yeelay dalka lubnaan waxau ka mid yahay dalalka ee ugu musqumaasuqa badan ee caalamka marka dal noocaasoo kale inay ka hergesho dacwadaasi waa wax aad u adag sidoo kale dowladda lubnaan ma lahan garsoor hufan maxaa yeele waa dal aad u kala qaybsan sidaas darteed waxaan isleeyahay dacwadda ma ahan mid soo dhaafi doonta xereelalaha guud ee dalkaasi ama soo gaari doonta hay-adaha waaweyn ee garsoorka dalkaas marka ma aaminsani aniga in maxkamadani ay ku noqon karto culays weyn ee madaxda dalka lubnaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana tusaale kugu filan inay qaaday maxkamad caalami ah dilkii ra-iisul wasaaraha dalkaasi rafiiq xariiri arrimahan ayaa imaanaya xili tobanka bisha aynu ku jirno ay iscasishay xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa xasaan diyaab inkastoo weli xukuumaddu tahay mid sii haysa howlaha dowladda ee waddankaasi ilaa iyo hadda lama hayo ciddii bedeli lahayd ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi waxaana socda wadatashi uu weli madaxweyne miishel coon uu la samaynayo qaybaha siyaasadda ee dalka lubnaan xuseen saxnuuni v o a qahira